bismi illahi raxmaan raxiim waxaan halkan maanta idinku soo gudbinayaa dhowr qodob oo ka tarjumaysa mowqifka dowladda soomaaliyeed ee ku aadan xaaladda dhabta ah ee ka jirta qaar ka mida gobollada koonfureed ee dalka soomaaliya gaar ahaan gobollada jubbooyinka waxaa nasiib darro ah warar ka soo baxay saxaafadda qaarkeed inay si khaldan u tarjumeen cabir xunna ka bixiyeen xaaladda dhabta ee ka jirta gobollada dalka ee soomaaliyeed iyo saxaafadeedkii shalay laga soo saaray maxtageda wararka sheegaya in dawladdu qabto mowqif ka soo horjeeda dalka kenya ee dagaalka kenya ee ka wada gobollada koonfureed waa been abuur ka fog xaqiiqada dhabta ah labada dawlad ee soomaaliya iyo kenya waxay wada jir u soo saareen warmurtiyeed communique bisha oktoobar sideed iyo tobankeedii kaas oo lagu saxeexay magaalada muqdisho dowladda soomaaliya waxay mar kale ku celisay shalay oo taariikhdu ahayd oktoobar lix iyo labaatankeedii inay ku taagan tahay kana leexanayn isafgaradkii isbuuc ka hor ay la gashay waddanka walaalaha ah ee kenya ujeeddada qoraalkii shalay waxay ahayd in meesha laga saaro wixii madmadow ah ee soo dhexgalay soo dhexgalay isafgaradkii oktoobar siddeed iyo tobankeedii waxaan soo saarnay bayaan taageeraya xoojinayana isafgaradkii hore nasiib darro waxaa dhacday in saxaafadda qaarkeed si khaldan uga warbixiyeen una tarjumeen labada dowladeed ee kenya iyo soomaaliya waxay leeyihiin mowqif midaysan ee ku aadan la dagaalanka kooxaha argagixisada ah ee al-shabaab waxaan hoosta ka xariiqnay in labada dal ay iska kaashadaan ka hortagga colaadaha ay wadaan kooxda argagixisada ah ee shabaab dowladda soomaaliyeed waxay u aragtaa dagaal kasta oo ku wajahan al-shabaab taageero loo fidiyey shacabka soomaaliyeed waxaana ka taraysa xoojinta amniga soomaaliya amniga kenya iyo amniga geeska afrikaba dowladda soomaaliyeed waxay ammaan u jeedinaysaa ciidamada soomaaliyeed ee horseedka ka ah horseedka ka ah la dagaalanka lagula jiro nabadiidka kooxda al-shabaab si ay uga xoreeyaan gobollada ay xooga ku haystaan gacantana ugu soo celiyaan shacabkii soomaaliyeed dowladda soomaaliya waxay soo dhoweynaysaa taageerada wadamada igad iyo amisom ee ku wajahan la dagaalanka argagixisada waad mahadsantihi walaal waxaa weeye war saxaafadeedkii shalay waxay ahayd bayaan bayaaninayno mowqifka dowladda soomaaliya sidau ahaa in loo turjumaan ayaan loo baahan yahay waxaana ku cadayd inaanu leenahay iskaashi dowladda kenya aan kula dagaalamayno kooxda argisada cadowbay ku yihiin ayaga annaga cadowbay nagu yihiin waxaad la socotaan dowladda kenya in dhibaatooyin badan ay u geystaan al-shabaab waxaa laga soo afduurtay dad dalxiisayaala waxaa lasoo afduurtay dad ka shaqeeya bini aadamnimada dhibaatooyin badan baa loo geystay dowladda kenya xaqaba u leedahay inay isdifaacdo iska difaacdo al-shabaab sidoo kale al-shabaab annaga dhib bay nagu hayaan dadkii laba milyan oo soomaaliya ayay gaajo ku direen dad badan oo soomaaliya ayaa u qaxay wadamada dariska sida kenya maanta magaalada saddexaad ee u weyn kenya waa xero qaxooti soomaaliyeed weeye marka labada wadan waxaa ka dhexeeya walaabtinimo waxaa ka dhexeeya saaxiibtinimo waxaa ka dhexeeya is-afgarad ah in lala dagaalamo cadowga arrintaasina waxay ka tarjumaysaa baaqii shantii julaay laba kun iyo tobankii wadamada igad ay yeesheen oo ah in igad ay meel uga soo wada jeesato la dagaalanka argagixisada dagaalka dowladda kenya ee gobolada koonfureedna kaas ayuu ku wajahan yahay ciidamada dagaalanaya ciidamada soomaaliyeed weeye militarigeeni weeye ayagaa horseed ka ah dagaalka ayagoo kuwa dhimanaya laakiin dowladda kenya hadday nagu taageerayso la dagaalanka argagixisadaas si aan uga guuraysano shacabka lagu sameeyo maamul iyo kala dambayn ciddii lagu siinaysa ama kenya ha ahaato ama igad ha ahaatee waa soo dhaweynayna
dagaalo ay jireen oo ciidamada kenya markaas dhibaatada ayagana dadkooda loo geystay inay xoojinayeen ciidamada soomaaliya marka haddii ciidamada soomaaliya dagaalka hogaaminayeen oo idinkana warbixinta ugu dambeysay kenya disiisa oo sidaas uga shaqaysaan oo ciidamada kenya iyo ciidamada soomaaliya marka ayagoo soomaalida ka dambeynaya hadday isgarabsadaan ee gudaha kismaayo oo kula dagaalamaan shabaab waxaa weeye dagaalka waxaa horseedkaa ciidamadeenna saan idiin sheegeena ciidamada Kenya waxay taageerayaan ciidamada Soomaaliyeed waxay ka taageerayaan logisticska waxay ka taageerayaan ee tababarka ciidamada Soomaaliyeed ka dagaalamaya meesha gudaha Kenya ayaa lagu soo tababaray gudaha Kenya bas gudaha Kenya ayaa lagu soo tababaray marka waxa naga dhaxeeya is afgarad ah in la dagaalamo cadawgan meel ugu soo jeesano wayna nagu taageerayaan waana soo dhaweynayna رئيس الوزراء الآن هذا الموقف معنا وصل من الألوة أو شيء إن كي أمره قلن منافنا صار مكان موقف mowqifkaygu waa mowqifkaygu waa cad yahay dawladda Kenya ee taageerada ay u fidanayso ciidamadeena waa soo dhaweynayna mudane ragga misaale sidaan u socono al-shabaab muddo fara badan bay ku jireen dalka soomaaliya dowladda soomaaliyana baaqyo fara badan ayay u gudi u gudi jirtay beesha carabka kaasoo ku aadan in laga caawiyo la dagaalanka kooxda al-shabaab kenya dabcan kamid maahayn dowladihi kasoo jawaabay baaqii dowladda dumeedgaadka hadda oo ay muuqato in al-shabaab awoodoodu ay ay hoos gashay maxaa keenay in kenya ay soo gashay ciidda soomaaliya طبعا haddii ashaab xalab baan kula dagaalamaynaa waxaa naga taageeraya ciidamada Amisom ma garatay waa ciidamada Kenya Burundi u dhashay weeye waa ka saaraynaa xabad jubbooyinkana waa ka saaraynaa halkan haddii nagu taageeraan Uganda iyo Burundi xaggana ay Kenya nagu taageerto wax wanaagsan weeye soo dhaweynayna